In ka badan saqashan bukaan oo carruur ah oo qaba baahiyaha gaarka ah ayaa daaweyn iyo qalliimo lacag la'aan ah loogu sameynayaa isbitaalka Somcare ee magaalada Garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland. Bukaanada carruurta ah ee qaba baahiyaha gaarka ah ayaa qalliinkoodu la xiriiraa sidii loogu hagaajin lahaa faruuranka iyo kuwa dhan xanaga wax ka qaba kuwaas oo loo sameynayo qalliino gudaha ah oo lagu toosinayo faruuryaha. Carruurta loo sameynayo qalliinada faruuranka ayaa ka kala yimid gobollada dalka iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana daaweyntooda iska kaashanaya hay-adda DCK iyo isbitaalka Somcare. Maamulaha isbitaalka Somcare Cabdi Yuusuf Cabdulaahi ayaa ka warbixiyey daaweynta iyo qalliimada loo sameynayo ubadka faruuran iyo kuwa dhan xanaga wax ka qaba.
dadkan waxay isugu jiraan dad ka yimaaday sida gobollada dhexe oo koonfurta iyo ilaa hiiraan ilaa ceyri gaabo ilaa mataqaanaa itoobiya waxdheer barnaamijkan waa barnaamij muddo socon jiray oo dad qalimo dhowr jeer hore la fuliyey ilaa iyo markii labiy tobnaad la fuliyey sanad walbana asaan sheegnay intaasoo jeer baa la fuliyaa dad aad u tiro badan baa ka faa'iidaysta saaka shaqadu waxay bilaabatay sagaalkii bisha baan bilownay ilaa hadda dad kontomeyo ku dhow ilaa waxaan leeyahay labaatan iyo shan ku dhow baa qalin loo sameeyey intii kalena dhimanna waa sii wadaynaa dadka waxaan leenahay baahiyahaas gaarka qaba inay yimaadaan oo ka faa'iidaystaan oo dadkaas ay keenaan faruuryahana si loogu qurxiyo loo hagaajiyo barnaamijkanna waa barnaamij socon doono ama qalliinkaani muddo dheer sanad walbana saan sheegnay aanu fulin doono haddana waxaa socda oberatinkii sidoo kale waxaan leenahay dhammaan soomaalida meel kasta ay joogaan barnaamijkan waa barnaamij soomaalidhan u furan ilaa qof kasta oo meeshu jooga jooga ka faa'iidaysan karo qaar ka mid ah waalidiintii carruurtoodu ay ka faa'iidaysteen qalliinka ayaa ka mahad celiyey iyagoo sheegay in ay xal u la'aayeen dhibaatada carruurtooda ee faruuranka
inaan bukaankii aan wadannay si qurux badan naloogu adeegay oo ay noogu adeegeen dhakhaatiir ku takhasustay qalitaanka dadka faruuran ciridka hoose iyo midka koroba ka shaqaynahaya oo aan laga dareemayn inna aan laga dareemayn noo soo dhoweeyey si walaaltinimo ku jidho si islaamnimo ku jirto ayagoo tixgelinahaya dadka meelahay kala yimaadeen ee fogfog ka yimaadeen isbitaalka samkeer wuuna soo dhoweeyey si wanaagsan ayuu noo soo dhoweeyey noo soo dhowey si walaalnimo ku jidho waxaan uga ducaynaynaa dadkii dhisay isbitaalkan samkeer iyo shaqaalaha ee hufan ee shaqaalaha ku takhasusay wax ka qabashada dadka disaybalka ka ah afka ama afka curyaanka ka ah ama sanka curyaanka ka ah wax lacag ah oo nalaga qaday sida isbitaalladoo kale dhiig kenya lacag kenya xagga kenya raajo kenya sl kenya midna ma laha dhiigga guud baana laga qaaday ee dhiigga dabiiciga qofka marka laga qaadayo la qeeday sida dhiigga hoose iyo mataqaanaa qofka dhiiggiisu intuu yahay zaamigiisu intuu yahay wax kalena maana kulmin jiifna waan ku haysannaa soo dhoweyn baan ku haysannaa howlahan ku saabsan qalliinada iyo daweynta carruurta qaba baahiyaha gaarka ah ee faruuranka ayaa sanadkiiba la qabtaa afar jeer si xal loogu helo dhibaatooyinka haysta carruurta furuuran